بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacana wanaagsan dhegaystayaal meel kasta oo aad joogtaan iyo si weliba aad noo maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyowm qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah mujaahidiinta jamaacada nusratulislaam walmuslimiin oo qarka u saaran inay la wareegaan talada waddanka maali iyo gaalada caalamka oo qaylo afka labadii dhawaaqday xilli xukuumadda boomaako ay wajahayso go'doon iyo weeraro joogto ah dowladda maraykanka oo maroko u gacangelisay gobolka saxaraha galbeed iyo washington oo sii laba jibaartay xidhiirka ay la leedahay xukuumadda ribaad xilli taliska ugu weyn ciidanka maraykanka ee qaaradda afrika laga furayo waddanka morocco haddaba maxay aljeeriya uga dhigan tahay tallaabadan uu qaaday trump dowladda maraykanka oo qorshanaysa weeraro culus ay ku beegsato kooxaha hubaysan ee ka jira waddanka ciraaq iyo fariin adag oo loo diray xukuumadda baqhdaad xilli qalalaaso ka dhashay arrimaha doorashada uu ka jiro gudaha waddankaasi qodobadaas kuwo kale xubintii wargeysyada iyo xalqadii soddon iyo labaad ee taxanaha mafaahiim ay habboon tahay in la saxo ayaad barnaamijka uga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamulyowm
بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها wahagaag waa maalinimo isniin ah oo ay taariikhdu ku beegan tahay laba-iyo tobanka bisha jamaadul uula sannadda kun afar boqol afartan iyo toddoba hijiri mar kale ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyowm qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa mujaahidiinta nusratulislaam walmuslimiin ayaa qarka u saaran inay la wareegaan talada waddanka maali iyadoo gaalada caalamka ay qayladhan ka muujinayaan taqadumka jamaacadda nusratulislaam walmuslimiin iyadoo xukuumadda boomaako ay wajahayso go'doon culus oo uga imaanaya mujaahidiintaasi isla maqribulislaam dowladda maraykanka ayaa lagu wadaa in saldhiggeeda ugu weyn ee taliska africom ay ka furta waddanka morocco washington ayaana qaaday tallaabo ay ku xoojinayso xiriirka ay la leedahay xukuumadda morocco iyadoo u gacangelisay gobolka saxaraha galbeed uu muran kala dhexeeyey aljeeriya arrimahaas iyo kuwo kale waxaan maanta ku falanqaynaynaa xubinta wargeysyada oo alaaba halkan inooga soo jeediyo walaalkeen ilyaas cabdulaahi suhayb aad baad u mahadsan tahay waxaan xubinta maanta ugu horrayntii ku bilaabaynaa warbixin ka hadlaysa maraykanka oo morocco gacanta u geliyey gobolka saxaraha galbeedka iyo trump oo tani ka damacsan ujeeddooyin badan haddaba aljeeriya maxay uga dhigan tahay arrinkan maxaase la filanayaa warbixinuu daabacay wargeeska limonde ee ka soo baxa dalka faransiiska ayaa lagu sheegay in golaha ammaanka ee qaramada midoobe uu soddon iyo kowdii bishii lasoo dhaafay ee oktoobar sannadkan laba kun shan iyo labaatan uu furay bog cusub oo muhiimad gaar ah u lahaa xukuumadda morocco kadib khilaaf in muddo ah ka taagnaa gobolka saxraha galbeed iyo jabhadihii halkaasi ka dagaalamayey wakhtiga fog waxaa warbixinta saxiifadda lagu sheegay in golaha ammaanka ee qaramada midoobe uu si buuxa u ansixiyey qaraarkan oo tan iyo labada kun iyo toddobadii ay ku celcelinaysay dowladda morocco arrinkan ayaa la xiriira guud ahaan mustaqbalka gobolka saxaraha galbeed ee ay ku nool yihiin bulshada saxaraawiyiinta oo loo yaqaano bolosario golaha ammaanka ayaana shaaciyey in uu ku raacay morocco in gobolkan uu muddo dheer u dagaalamayay madax bannaani gaar ah oo uu helo wixii hadda ka dambeeya uu hoos tegi doono dowladda morocco ruushka oo iskaashi uu kala dhexeeyey algeria shiinaha iyo bakistan ayaa ka maqnaa fadhiga golaha ammaanka oo lagu ansixiyey halka ilaa koo iyo toban xukuumadood oo ay ku jirto mid riddada ah ee soomaaliya ay qaraarkan u codeeyeen maraykanka oo horboodayay qorshahan ayaa damacsanaa in ahdaaf fara badan uu ka xaqiijiyo gudaha dalka morocco waxaana ahdaaftaasi ugu waaweyn in xukuumadda trump ay doonayso in saldhigga ciidamada maraykanka ee afrika ee africom oo hadda ku yaala gudaha dalka jarmalka loo soo raro gebi ahaantiis dhulka dalka morocco arrintan oo muujinaysa sida maraykanku uu u doonaya in uu xoojiyo xiriirka uu la leeyahay xukuumadda waddankan ka arrimisa washington oo doonaysa in si sahlan ay ugu dhaqan gasho tallaabadan ayaa dowladda morocco u rumaysay riye ay in badan ku tahmaysay iyadoo ugu dambayntii la hoos keenay maamulka gobolka saxaraha galbeed dhanka kale algeria oo in muddo ah taageeraysay jabhadda bolosario oo ka dagaalanta gobolkan ayaa sheegtay go-aanka ka soo baxay golaha ammaanka in uu yahay mid cadaalad darro ah oo meesha ka saaraya fursaddii ay afti madax bannaan loogu go'aamin lahaa mustaqbalka gobolkan khilaafka gobolka saxaraha galbeed waxa uu socday in ka badan konton sano waxuuna salka ku hayaa halgan dadka gobolkan deggan ee saxaraawiga ay ku doonayaan in ay ku noqdaan dal madax bannaan wuxuuna go-aanka golaha ammaanka si cad u muujinayaa in quwadaha waaweyn gaar ahaan maraykanka ay hadda u janjeersadeen dhanka morocco taasina waxay cadaadis weyn saaraysaa ayaa la yidhi algeria oo taageeraysay madax bannaanida gobolkan iyo jabhadda u dagaalanta ee bolosario saxaraha galbeed waa dhul bacaad ah oo cabirkiisu uu la egyahay dalka ingiriiska waana gobol ku yaala waqooyi galbeed ee afrika si gaar ahaaneed meel u dhexaysa dalka morocco iyo mauritaniya waxaana gobolkan loo aqoonsaday halka uu ka taagan yahay khilaafkii ugu dheeraa ee dhuleed ee afrika ka dhaca tan iyo markii ay gumaystihii isbaanishku halkan ka baxeen sanadka marka uu ahaa kun sagaal boqol toddobaatan iyo shantii kadibna morocco ayaa si rasmi ah u qabsatay dhulkan tan iyo wakhtigaasna waxaa socday muranno adag oo u dhexeeya morocco oo sheeganaysa lahaanshiyaha dhulkan iyo jabhadda bolosario oo taageero ka helaysa algeria oo iyadana doonaysa in saxarahan laga dhigo dal madax bannaan balse arrinka ayaa gunaanadkii ku soo afmeermay sida tan haddii aan intaa uga tallaabno qodobkaas aan markan milicsanno warbixin ka hadlaysa mujaahidiinta nusratul islaam walmuslimiin oo qarka u saaran la wareegitaanka talada dalka maali iyo gaalada caalamka oo qayle af labadii dhawaaqaya xilli xukuumadda militari ee waddankan ka arrimisa ay wajahayso go'doon iyo jahawareer siyaasadeed warbixin uu daabacay wargeeska asharqul awsad ayaa lagu sheegay in dalka maali uu wajahayo xaalad taariikhi ah oo laga yaabay in gebi ahaanba ay baddasho jihada ay wax weliba ku socdaan waxayna xustay in ay sii xoogaysanaysa cududda mujaahidiinta nusratul islaam walmuslimiin islamarkaana ay adeegsanayaan siyaasado aanan horay loo arag oo lagu curyaaminayo xukuumadda militari ee waddankan ka arrimisa waxaa xogta warbixinta ugu horrayntii lagu yidhi dalka maali ayaa wajahaya xaalad taariikhi ah oo laga yaabay inay baddasho jihada amniga guud ee afrika kadib markii ay nusratul islaam walmuslimiin oo hoos yimaada alqaacida ay si tartiib tartiib ah ugu fidayaan islamarkaana ay gacanta ugu dhigayaan inta badan gobollada dalka iyagoo hadda qarka u saaran in ay la wareegaan caasimadda bamako marka laga soo tago saxiifadda warbixintan qortay ee asharqul awsad dhanka kale wargeeska ka soo baxa talyaaniga ee senario economic ayaa tilmaamaya in jamaacada nusratul islaam walmuslimiin ay markan bedeleen guud ahaan istaraatiijiyadoodii dagaal ee ay isticmaalayeen sannadihii lasoo dhaafay waxayna qaadeen tallaabooyin ay gebi ahaanba ku wiiqayaan awoodda dowladda militari xukuumaddana waxay saareen xanibaad dhaqaale oo aamusan tallaabadan waxay horseeday ayay majalladdu tiri in caasimadda bamaaka la geliyo go'doon isugu jira mid dhaqaale iyo mid saad ciidan jamaacadda nusratul islaam walmuslimiin ayaana qadadka shidaalka iyo sahayda militari ee muhiimka ah si toos ah u jartay taasina waxay keentay in dowladda iyo ciidamadeeduba ay ku adkaato in ay sameeyaan wax dhaqdhaqaaq militari ah maanta oo la taagan yahay ayuu wargeesku yidhi shidaalka waxa uu noqday mid sicirkiisu uu saddex jibaarmay culaysyo militari oo xooggan ayayna wajahaysaa xukuumadda militari ee dalkan ka arrimisa xeeldheerayaasha amniga waxay tilmaamayaan in jamaacadda nusratul islaam walmuslimiin ay markan la soo baxeen istaraatiijiyad aanan horay loo arag islamarkaana u muuqata in ay guulaysan doonto tanina waxay dhalin doontaa in si tartiib tartiib ah ay u burburto guud ahaan xukuumadda iyadoo aanan hal rasaas la ridinna ay ka baxaan caasimadda bamako gunaanadkii waxay warbixintu tiri saddexda waddan ee maali burkina faso iyo niger waxaa ka dagaalamay ilaa lix kun oo mujaahidiinta jamaacadda nusratul islaam walmuslimiin ah maalina waxay noqon doontaa dalkii ugu horreeyey oo ay alqaacida si buuxda u xukunto tan iyo markii dhidabada loo taagay maraykanka oo weji cusub doonaya inuu u furo howlgalladiisa bariga dhexe iyo digniin culus oo loo diray ciraaq iyo ururada iiraan ee ku sugan halkaas mid ka mid ah wargeysada fadhigoodu yahay dalka ingiriiska waa sharqul awsad waxa uu daabacay warbixin uu ku sheegayo in maraykanka waqti xaadirkan uu bilaabay isku diyaarinta dagaal weji cusub loo sameeyey oo uu ka bilaabo gudaha dhulka loo bixiya bariga dhexe xilliindhaha caalamka ay ku maqan yihiin howlgallada iyo qorshaha trump uu ka damacsan yahay latin america waxay xogtu tibaaxaysaa in wicitaan dhanka taleefanka ah ay yeesheen saacadihii lasoo dhaafay wasiirka difaaca maraykanka bete hegezed iyo dhiggiisa ciraaq thaabit al cabaasi waxa maraykanku uu u sheegay ninkan in kooxaha hubaysan ee ciraaq ku sugan islamarkaana gacansaar kale leh iiraan la doonaya inaysan soo faragelin howlgallada cusub maraykanka uu doonayo in uu ka daah qaado bariga dhexe waxauna hegezed yidhi tani waa digniintii ugu dambeysay ee aan siinayna ciraaq iyo xulafada iiraan ee ku sugan gudaha waddankaas waxaad si fiican u taqaanaan sida maamulka hadda talada maraykanka haya uu uga jawaabi doono haddii la jibiyo digniintan walow hadalku uu ahaa mid isku dhafan haddana falanqeenadu waxay sheegayaan in digniintan ay si toos ah ugu socotay kooxaha iiraan ay taageerta ee ku sugan gudaha dalka ciraaq waxay warbixintu sheegaysaa in washington markan weeraradeedu ay ku wajahan yihiin dowladda iiraan sidaa darteedna ay digniin ugu diraysa faraacyadeeda kale ee ku kala firiirsan dalal ciraaq uu ka mid yahay si xaaladdu haddii ay kulolaataa aysan usoo faragelin marnaba walow taasi aysan suuragal u ahayn oo haddii iiraan la weeraro ay meesha ka muuqato in iyaguna ay soo karaar qaadan doonaan ururada xukuumadda tehraan ay taageerta ee ku kala sugan dalal dhowr ah nabadda bariga dhexe waxay ku xiran tahay xorriyad uu helo marwan barquuti waa ciwaanka warbixin uu daabacay wargeeska ka soo baxa faransiiska ee limonde taariikhyahan iyo brofesor jaamacadda faransiiska wax ka dhiga oo maqaal ku daabacay wargeeskan ayaa sheegay in nabad waarta oo ka dhacda bariga dhexe waqti xaadirkan ay u muuqato inay ku xiran tahay in maamulka gumaystaha yuhuudda xabsigiisa uu ka sii daayo ninka lagu magacaabo marwan barquuti oo ka mid ah ragga filistiiniyiinta inta muddada ah ku jira xabsiyada sahaynada islamarkaana kooxaha muqaawamada filistiin ay si aad ah u doonayeen in xabsiga laga soo daayo markii qalinka lagu duugayay heshiiskii ka dhacay gudaha dalka masar waxay warbixinta oo sii socota tiri in bariga dhexe gaar ahaan khaza ay nabad ka dhacda waxay ku xiran tahay in la sii daayo hogaamiyaha filistiiniga ah marwan barquuti oo tan iyo sannadii labada kun iyo labadii ku xiran xabsiyada israa'iil barquuti waa nansan mandeelaha filistiin wuxuuna taageero buuxa ka haystaa gudaha dhulka filistiin waxaa xogta wargeyska oo sii socota lagu iftiiminayaa in socdaallada isdabajoogga ah ee saraakiisha maraykanka iyo xitaa madaxweynaha xukuumadda washington ay ku tegayaan dhulka sahaynada ay muujinayaan rajaxumada ka jirta heshiiska xabadjoojineed ee khaza iyo sida trump aysan marnaba ugu suuroobaynin hadafkii uu ka lahaa marinka khaza tan iyo markii khudbadda trump uu ka jeediyey laba toddobaad ka hor baarlamanka yuhuudda wufuud kala duwan oo isdabajoog ah ayaa gaarayay gudaha talaabiib iyo dhulka kale ee ay sahaynadu xoogga ku haystaan waxaana ka mid ah madaxweyne ku-xigeenka maraykanka ergeyga gaarka ah ee trump u qaabilsan arrimaha bariga dhexe xogayaha arrimaha dibadda iyo saraakiil kale oo ameerikaan ah jahawareerkan ayaa taagnaan doona iyadoo aanan xabsiyada laga soo dayn xubnaha ugu muhiimsan ee kooxaha muqaawamada filistiin ay u saciinayaan in ay ka soo baxaan jeelalka oo uu ugu horeeya marwan barquuti ayaa gunaanadkii lagu yidhi xogta warbixinta guud ahaana dhegaystayaal intaa ayaan maanta ku hakinaynaa xubinta oo aad ku maqasheen qodobo kala duwan
لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ناظر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى تغنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها كلها وياحين قد فحت غوانيها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها wahagaag iminkana waxaad ku soo dhowaataan xalqada soddon iyo labaad ee taxanaha mafaahiim ay habboon tahay in la saxo oo alaaba halkan inooga soo jeediyo walaalkeen faysal mahad
فضاءة هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا لنا فكرنا
انحصر مفهوم العبادة في الأجيال المتأخرة وكل شيء في حياة المسلمين أصابه هذا الانحسار وأصبحت هذه الأمة كأنها أمة أخرى ولا عجب أن ينطبق عليها حينئذ ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها قالوا أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله قال أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ما كانت الأجيال الأولى غثاء إنما كانت بنيانا راسخا كانت قوة كانت هي أمة العلم في الأرض أمة الحضارة في الأرض أمة الأخلاق في الأرض أمة كل شيء كانت هذه الأمة فصارت غثاء كغثاء السيل حين نسيت كتابها حين نسيت أن مقتضيات لا إله إلا الله تشمل الحياة كلها
لنا فكرنا الواضح المستقيم وفجر الحضارات منا ابتدى لنا حلمنا في دروب الأمال وفينا طموح الشباب بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنو wanaagsan dhammaantiin meel kastoo joogtaan ku soo dhowaada xalqada labaiyo soddonaad ee taxanaha dhegaysiga dhigaalada ee aan ku akhrino kitaabka mafaahiimu yembaqii an tusaxax ama haddii aan si kale u nidhaahno mafaahiim ay habboon tahay in la saxo xalqadeennii toddobaadkii hore waxay inoo joogtay inagoo su'aal isweydiinayna su'aashuna waxay ahayd imise qaybood oo ka mida shucabta iimaanka ee ku cad xadiiska rasuulka sala allahu calayhi wasallam kuwaas oo aan duminnay markii aan duminnay akhlaaqda xalqadeenna toddobaadkanna halkaas ayaan ka ambaqaadi doonnaa in shaa allah markii ay aragti cidhiiri ah ku eegeen jiilashii dambe mafhuumka cibaadada laguna soo koobay shacaa'irta oo laga saaray howsha maalinlaha ah ha ahaato howsha siyaasadda bulshada iyo dhaqaalaha sidoo kalena cibaadada laga saaray akhlaaqiyaadka laa ilaaha ila allah waxaa batay macaasida iyo cusaadda habsami socodka bulshadana iskudhexyaac ayaa ku yimid inxiraafaadka iyo dulmigana way bateen bulshadana waxay marar badan ku dhaceen qulqulatooyin adag iyo turaanturooyin dhowr ah iyadoo ay sidaa tahayna intaasoo keliya ma ahayn xumaanta ku dhacday mafhuumka cibaadada balse wuxuu ahaa marxalad ka tarjumaysa hoosu dhaca waxa nagu dhacay ilaa hadda ayaa ah dib u gurashada mafhuumka cibaadada ilaa uu ku soo aruuray shacaa'irta cibaadada oo keliya oo aanay ku jirin howlaha kale balse markan wuxuu keensaday dib u socosho dheeraad ah kaasoo darajaad ku yimid amaa derajada koowaad waxay ahayd in shacaa'irta cibaadada lafteeda lagu soo koobay cibaadaad gaar ah kuwaas oo aan lahayn waxay keensanayaan gudashada oo keliya ayaana lagu tiriyey cibaadada oo dhammi taasoo laga doonayay insaanka shakina kuma jiro injiilkii koowaad ee cilmigiisa ka qaatay kitaabka iyo sunnaha uusan arrinku u fahmin qaabkaas kitaabka iyo sunnaha waxay shaciiro kasta oo ka mida cibaadada siiyeen masaaxo nafsi ah iyo mid habdhaqan ah oo aan ku koobnayn gudashada cibaadadaas oo keliya balse sida saxan waa inaan dhahno waxay cibaadadu ka bilaabanaysaa gudashada kadibna way sii fidaysaa si ay u shamliso masaaxo ballaaran oo ka mida nolosha insaanka allah waxa uu kitaabka uu soo dejiyey ku leeyahay وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر
mar kale allah waxa uu yidhi يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون nebiga sala allahu calayhi wasallam wuxuu leeyahay qofkaan ka tegin hadalka xun iyo ku camalfalkiisa alladan kama lahan inuu ka tago cunnadiisa iyo cabitaankiisa wuxuu kaloo leeyahay rasuulka sala allahu calayhi wasallam badanaa qof sooman oo aan soonkiisa ka helin waxaan ka ahayn haraad iyo gaajo allah subxaanahu wa tacaalaana wuxuu qur-aankiisa ku leeyahay خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم
rasuulka sala allahu calayhi wasallam wuxuu yidhi dadow alle waa mid wanaagsan mana aqbalo waxaan wanaagsanayn allana wuxuu mu'miniinta faray wixii uu faray rususha allahna waxa uu yidhi يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم kadib wuxuu rasuulka ka sheekeeyey nin ku jira safar dheer oo basaasaysan islamarkaana booraysan wuxuu gacmaha u taagayaa samada isagoo leh yaa rab yaa rab cuntadiisu waa xaaraan cabitaankiisana waa xaaraan lebiskiisana waa xaaraan waxa lagu afridayna waa xaaraan sidee marka duco looga aqbalayaa qofkaas allaah waxa uu yidhi الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب
mar kale allaah waxa uu qur-aanka ku yidhi وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام ۖ فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير
sidoo kale allaah waxa uu yidhi ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب rasuulka sala allaahu calayhi wasallam wuxuu yidhi xajka lagu baarinimo sameeyey ma lahan abaalmarin aan ka ahayn janno wuxuu kaloo yidhi rasuulka sala allaahu calayhi wasallam qofkii yimaada beydkan oo aan samayn wax dembi iyo faasiqnimo ah wuxuu ku laabanayaa siduu ahaa maalintii ay hooyadiisii dhashay oo kale khulaasada aayaadkan iyo axaadiistan waxay tahay in shacaa'irta cibaadaadka ay leeyihiin muqtadayaad isla markaana aan ku ekayn oo keliya in shacaa'irtaasi la guto balse waxaa wehelinaya oo raacaya muqtadayaad kuwaasoo ah waxaa shacaa'irta siinaya micnaha dhabta ah iyo muhiimadda xaqiiqiga ah ee ay ka ciyaarayso nolosha ummadda muslimka ah waa sax in ummaddan ay allaah ku caabudayso cibaadaadkan laftirkooda allana uu xukumayo wuxuu doono oo aanay jirin cid ka daba tegi kartaa xukunkiisa allaahna uu qofkii uu doono uu ku addoonsanayo cibaadadii uu doono لا يسأل عما يفعل وهم يسألون qofna uma habboona inuu alle ku caabudo ilaa wuxuu ku waajibiyey mooye oo ka mid ah noocyada cibaadaadka ama wuxuu alla sunno ka dhigay mooye marka dhankaas aan ka egno waxaan leennahay cibaadaadkaasi daata ahaan ayaa loogu qasdayaa oo ma jiro waxa aad ku beddelan karto si kastoo addoonka uu u dadaalo iyo si kasta oo ugu andacoodo inuu allaah ku raalligelinayo bidco uu isaga samaystay oo cibaado ah laakiin sida ku cad aayaadka iyo axaadiista waxay tahay in cibaadaadkaas ay leeyihiin hadaf fog si nas ahaana loogu sheegay adilada taasoo u baahnayn in lagala soo dhexbaxo ama lagu ijtihaado taasoo marka wax sugan ka dhigaysa in cibaadadu aanay qaayo ahayn daatadeeda iyo in gudashada cibaadaadkaas iyadoo aanay wadan muqtadayaad uu dayacayo xikmaddii loo jideeyey iyo hadafkii loo waajib yeelay hadalka ah inuu allaah u waajib yeelay cibaada kan in isaga lagu caabudo oo keliya loona eego qofka si qayb ahaan allaha u adeecaya ama ku caasinaya daruurina aan ahayn inay jirto xikmad uu basharku og yahay oo loo waajib yeelay cibaadaadkan maxaa yeelay xikmadda allaah ayaa oge hadalkaasi ma oofinayo qadarka cibaadada mana daboolayo dhammaan majaalaadka cibaadada inkastoo daata ahaan uu hadalku sax yahay maadaama allah subxaanahu wa tacaala xikmadaha ama qaar ka mida xikmadaha loo jideeyey cibaadaadkan annaguna nooma habboona inaan baabi'inno oo meesha ka saarno xikmadda ay sida cad u sheegeen allaah iyo rasuulkiisa oo aan dhahno cibaadaadka daata ahaan ayay waajib u yihiin wax ka dambeeya oo la iska doonayana ma jirto waa sax daata ahaan cibaadaadku waa kuwa loo qasdo balse daatadeeda oo keliya kuma eka haddii aan ku gudano daatadeeda ahaan oo keliya oo aan iska moogaysiinno muqtadayaadkeeda ma noqonaysaa inaan gudannay cibaadada uu allaah nagu waajibiyey tani waa qadiyadda ay warmoogga ka noqdeen jiilasha dambe markii ay cibaadada ku koobeen shacaa'irta shacaa'irtana ku koobeen keliya gudashada waa sax in dadku inkireen natiijooyinkii ka dhashay dib u gorashadaas markii ay arkeen dad gudanaya shacaa'irta cibaadaadka haddana aan ku camalfalaynin muqtadayaadkeedaas balse ku dhaqmaya cagsiga waxyaabaha ay keensanayso way tukanayaan salaadoodana kama reebayso faaxishada iyo munkarka way soomayaan soonkoodana ma keensanayo alla kacabsi sake ayay dhiibayaan xoolahoodana waa xaaraan ama xaaraan ayaa ku jirta way xajinayaan xajkoodana uma siyaadinayo alla kacabsi iyo in la isku duleeyo sidoo kale kama reebayo markhaati beenaalnimada arrimahaasoo dhammi way inkireen maxaa yeelay nafta ayuuba allaah ku abuuray inay waxaas inkirto balse waa inkiraad gaaban oo aan gaarsiisanayn in la beddelo munkarkaas weyn maxaa yeelay waxaa degay xitaa xiska kuwa inkiraya arrimahaas in dadkan ay si kastaba guteen cibaadaadkii lagu lahaa maya ma gudan cibaadaadkii lagu lahaa haa waxay sameeyeen shacaa'irtii waxaana jira farqi baaxad leh oo u dhexeeya gudashada shacaa'irta iyo gudashada cibaadada ma jirto hal cibaado oo ka mid a islaamka taasoo waajibnimadeeda uu ku eg yahay oo keliya gudashadeeda sida saxda waa sidaan horey u soo caddaynay oo ah inaan nidhaahno cibaadadu waxay ka bilaabanaysaa gudashada mana ku dhammaystirmayso in la hela mooye muqtadihii laga doonayay gudashadeeda ama si kale aan u dhigno waxaan leenahay gudashada shaciirada cibaadada ama cibaadada oo keligeed u taagan waxay nolosha adduunyada siin kartaa muuqaalka islaamnimada qofka gudanaya waxaa ku soconaya axkaamta adduunyada ka muslim ahaan laakiin shaciiradaas oo keliya allaah agtiisa lagama aqbalayo laa ilaaha ila allah waxay ka bilaabanaysaa in afka looga dhawaaqo laakiin dhawaaqaas oo keliya ma xaqiijinayo towxiidka oo ah xaqiiqda islaamka ilaa inuu insaanku iltisaamo si waaqici ah dhammaan wixii ay laasimka tahay in la laasimo mooye kuwaasoo ah inaan shirki lagu samaynin ictiqaadka shacaa'irta cibaadadana allaah oo keliya la siiyo iyadoo aan waxba lala wadaajinaynin arrin kastana loogu xukun tago shareecada islaamka salaaddu waxay ka bilaabanaysaa gudashada iyadoo loo gudanayo qaabkii uu rasuulku u caddeeyey sala allahu calayhi wasallam astaanta islaamnimadana way bixinaysaa bimujarad la guto laakiin allaah agtiisa lagama aqbalayo ilaa waxyaabaha ay keensanayso la guto taasoo ah in laga reebtoomo faaxishada iyo munkarka allah subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون cibaadaadka soo harayna waa sidaasoo kale halkan ayaan ku soo gebagabeynayaa xalqadeenna labiyo soddonaad ee taxanaha dhegaysiga dhigaalada ee aan ku akhrino kitaabka mafaahiimu yenbagii an tusaxax sidaas iyo nabadgeliyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
الواضح المستقيم وفجر الحضارات منا ابتدى لنا حلمنا في دروب الأمال وفينا طموح الشباب اكتمل
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل guud ahaan intaas ayaan kusoo gabagabaynay barnaamijka caalamulyoom kulanti dambe ayaa inoo balan ah sida ay nabadgeliyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها بشرى